والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي
bismillaahi araxmaani araxiim warka madaxdiisii dagaallo culus oo u dhexeeyey ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allaah ayaa ka dhacay deegaano ka tirsan wilaayaadka shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose saraakiil iyo askar murtadiin ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday qaraxyo ka dhacay qeybo ka mid a wilaayada jubbada hoose maleeshiyaadka murtadiinta ayaa si bareer ah qof shacab ah ugu dilay magaalada dhuusamareeb ee bartamaha dalka soomaaliya iyadoona dilkaasi si weyn ay uga caroodeen bulshada magaaladaas wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ayaa diyo u kala wareejisay beelo walaalo ah oo wadadega deegaano hoostaga magaalada kismaayo dowladda xabashida itoobiya ayaa si adag uga hadashay hadal dhowaan ka soo yeeray kooxda ridada soomaaliya kaasoo ku aadanaa hubkii lagu boobay magaalada cabudwaaq ee gobolka galgaduud maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee galgaduud ayaa dowlad diini ah u soo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan deegaano hoostaga magaalada ceelbuur ee wilaayadaas macallimiinta madaarista qur-aanka kariimka ee deegaanka haraale ayaa ka faa'iidaystay dowlad diini ah oo uu qabtay maamulka islaamiga ee degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan munaasabadda ay nabadoon ku caleema saaratay mid ka mida beelaha dega wilaayada islaamiga ee gadow ayaa ka dhacday deegaan hoostaga ah wilaayadaas sidoo kale warkeena subax waxaad ku maqli doontaan warbixin ku aadan horumarka ay ku tillaabsadeen dadka ku dhaqan deegaano hoostaga degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe waa sabti taariikhda hijiriga waa koow iyo labaatanka muxaram sannadka kun afar boqol afartan iyo shan hijiriga kusoo dhowaada warkaas oo dhammaystiran dagaallo culus oo u dhexeeyey ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allaah ayaa ka dhacay deegaano ka tirsan wilaayaadka shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose aan ku horumarna shabeellada dhexe ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta burundi ee deegaanka xawaadley oo ah deegaan hoostaga degmada balcad waxaana halkaasi ka dhacay dagaal culus shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada kufaarta yuganda ee deegaanka laanta buuro oo ka mid a deegaanada uu cadowga allah duulaanka kaga sugan yahay wilaayada shabeellada hoose jubbada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay shalay qarax la beegsadeen gaari cabdibile ah oo ka baxay xerada murtadiinta ee deegaanka jannaay cabdalle dhimashadu waa afar askari oo murtadiinna dhaawacana waa saddex kale oo isla murtadiinna sidoo kale waxay ciidamada mujaahidiintu shalay qarax la beegsadeen gaari sagsiig ah oo ku socdaalayay duleedka degmada afmadow dhimashada waa hal askari oo murtad ah oo ahaa taliyo koox booliska riddada ee afmadow dhaawacana waa hal askari oo murtad ah oo ah taliyaha saldhigga afmadow kaasoo lagu magacaabo ibraahim deeq maleeshiyaadka murtadiinta ayaa si bareer ah qof shacab ah ugu dilay magaalada dhuusamareeb ee bartamaha dalka soomaaliya iyadoona dilkaasi ay si weyn uga caroodeen bulshada magaaladaas nuur cali warsame abowshayba ayaa warbixintan inoo haya
wararka naga soo gaaraya magaalada dhuusamareeb oo ah xarunta maamulka shaale diriirka galmudug ayaa sheegaya in saacadihii lasoo dhaafay halkaasi uu ka dhacay dil foolxum oo loo geystay mid ka mid a dhallinyarada ka xamaalata magaaladaasi dilkaas ayaa waxa uu sababay inay banaanbax dhigaan ehelada wiilka la dilay kaasoo ahaa wiil bajaajla ah oo ka shaqaysanayay gudaha magaaladaasi banaanbaxa ayaa si gaara waxaa looga soo horjeeday dilka loo geystay wiilkaasi oo uu u geystay mid ka mid ah maleeshiyaadka murtadiinta ee magaaladaasi ku dhaqan gaar ahaan kuwa ilaalada u ah murtad qoorqoor haddaba markii dilkaasi uu dhacay ayaa qaar ka mid a ehelada dadkii uu ka soo jeeday wiilka la dilay waxa ay dhigeen banaanbax ay uga soo horjeedaan falkaasi dilka ah wiilka bajaajlaha ee lagu dilay gudaha magaalada dhuusmareeb ayaa la tilmaamay in sababta loo dilay ay ahayd xabad sigaar ah sida uu ka dhawaajiyey mid ka mid ah banaanbaxyada kaasoo meydkiisa uu iminka yaallo isbetelka magaalada dhuusamareeb sababa meeshan waxaa ka dhacda mushaqo yar ka mida dhallinyarada mootaaleyda waxaa lagu dilay iyo waxaa dilay nin ka mida ilaalada oo galmudug madaxtooyada ilaalada madaxtooyada galmudug Eh, ninkii ilaa haddeertaan wax lagu haayo iyo wax kale ma jiraan wiilkiina isbitaalkuu noo yaalla maamulkii oo gobolkana weli warkama aysan soo saarin marka waxaan rabnaa cadaaladaan rabnaa nabadaan raadinaynaa banaanbax nabadeedaan qabanaynaa Eh, wiilkii wax lagu dilay wax xitaa lacag badan maaha waa laba sintiyo xabad oo sigaara wiilka dib waxaa la yidhahdaa maxaa faarax la yidhahdaa wuxuu ahaay mootoole annagana marka mootooleyaasha degmadaa ka mid nahay oo dhuusmareeb caasimadda dhuusmareeb marka waxaa la rabaa haddee maalin kasta haddaan maanta kan anaan ka dhiidhin wixii ku dhacay biri waxaa imaata- waxaa imaanaysa mid kaloo annaga naga mid in la dilo murtadka dilka geystay ayaa la tilmaamay inuu ku jiro madaxtooyada magaaladaasi iyadoo aanay ciidana wax ka qaban alaaba magaalooyinka ay ku sugan yihiin maamulada riddada ayaa dilalka noocan ah oo aan wax micnaha ku fidhin waxaa lagu geystaa dadka ku dhaqan magaalooyinkaasi
waad mahadsan tahay abuushayba wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ayaa diya u kala wareejisay beelo walaalo ah oo wada dega deegaan hoostaga magaalada kismaayo bashiir muxiidiin abu ayman ayaa warbixintan inoo haya waxay ahayd munaasabad ay soo qabanqaabisay wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose islamarkaana astaan u ahayd wax ku kala qaadasho xukunka islaamka taas oo uu maamulka wilaayada digo uu kala wareejinayay beelaha muslimiinta walaalaha ah ee geeladle iyo harti ee wada dega deegaana ka tirsan jubbada hoose fadhigan oo ahaa midkii labaad ayay beesha harti ku bixisay lacag dhan shan iyo toban kun oo doolar taas oo dhammaystir u ahayd shan iyo labaatan kun oo lagu qiimeeyey diyada haweeney ka soo jeeda beesha geeladle oo nin uu ka soo jeedo beesha harti uu dilay jalsadii iyo kulankii kan ka horreeyey waxay beesha harti ku wareejisay toban kun oo hordhaca u ahayd lacagta lagu qiimeeyey kontonka halaad oo isugeynteedu ahayd shan iyo labaatan kun waxaana muddadii lagu heshiyey kadib ugu dambeyn la qabtay kulankii lagu kala wareejinayay diyada oo ay sidoo kale goobjoog ahaayeen odayaasha beelaha qaar ee dega wilaayada jubbada hoose ugu horreynna mid ka mid ah odayaasha dhaqanka beesha reer harti ayaa wareejiyey diyada iyadoona loo gacangeliyey odayaashii wakiilka uu ahaa qoyska loo xukumay diyadaas ee beesha geeladle magacaygu waa cabdixuseen yuusuf waxaan ahay beesha harti waxaan inta u fadhiyaa arrin dhiig oo dhacday marka marka koowaad waxaan u mahadnaqayaa ilaahaygi gobashaan sharafta leh na waafajiyo aan inaan isugu imaano sharciga islaamka aan ku kala baxno annagu haddaan nahay beesha harti waxaan dhibka u geysanay beesha gelale waxaan ka dilnay gabar waxaana dilay nin annaga ah oo magaciisa la yidhaahdo cabdi urwaa maxamuud gabadhaana waxaa la yidhaahdaa dhibka aan u geysanay nimco salaad hafow waa beesha gelale beesha gelada iyo annaga hadda waxaan ku- een, aan isku afgaranay inaan halkan ku kala baxno qabiilaad kale oo wadankana way nala jiraan walaayada way nala fadhidaa halkaas ayaan ku diyaarsannahay Een, gabadhaas magteeda waxaa shareecadda muslimka ee noo- ee lagu xukumay konton halaad oo geel ah kontonkii waa la lacadeeyey waxaa loo lacadeeyey shan boqol oo doolar calaa hal lacagtaas waxay noqotay ko- een, labaatan iyo shan kun oo doolar toban kun oo doolar mar hore ayaa la bixiyey shan iyo toban kale oo dineerna maanta ayaan bixinaynaa dhankooda waxay odayaasha dhaqanka beesha geeladle la wareegeen diyadooda iyagoona mikrofoon ka qabsaday caddeeyena inay la wareegeen diyadii ay maxkamadda islaamiga ah u xukuntay magacayga waa nabadoon mawliid xafow cabdiraxmaan ee waa nabadoonka reer geeladle ilaah baa ku mahadsan suma walaayadaa ku mahadsan oo na kala saartay si wanaagsan sii hore waxaan fadhiisanay lacag oo geel geli kontonka ah la xukumay lana lacageeyey waa hashii shan boqol oo doolar lagu qiimeeyey lacagtaasoo maalintii hore nalaka siiyey toban kun oo doolar nala guddoonsiiyey walaayadoo na hor fadhida lacagtii shan shan iyo labaatan kun ay ahayd shan iyo tobankii kalena muddo afartan iyo shan cashe loo qabtay afartan iyo shantii cashana e, maanta haddana ilaahay uu na kulmiyey gogolaan ku wada fadhinaa hadda intaasaasay noogu dhammaatay shan iyo toban kun oo doolarna inaan hadda aanna kala wareegnay oo nalaku wareejiyey e, dadka caafi iyo masaamaxaan kalena dad walaalaan nahay dhibkaan isu geysanina saasaan ku kala fiyoobaana assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu ugu dambeyn si qalbi furan derisnimo leh walaaltinimo ka muuqato iyo niyadsami leh ayay munaasabadii ku soo idlaatay waxaana munaasabadaasi diikal wareejintaasi dhankooda si diiran u soo dhoweeyey odayaasha dhaqanka iyo nabadoonadii ka qaybgalay kulankaasi waad mahadsan tahay bashiir dowladda xabashida itoobiya ayaa si adag uga hadashay hadal dhowaan ka soo yeeray kooxda riddada soomaaliya kaasoo ku aadanaa hubkii lagu boobay magaalada cabudwaaq ee gobolka galgaduud faahfaahinta warbixintan waa kan xaaris cabdulqaadir war ay soo saartay dowladda xabashada etoobiya ayay ku sheegtay in maxkama jiraan ay yihiin hadallo dhowaan kasoo yeeray kooxda rajada soomaaliya kuwaasoo muujinayay in hubkii u gacan galay shacabka degmada cabudwaaq uu ahaa mid kooxda rajada ay ka keensatay dhanka waddanka etoobiya arrinkaasoo dhankeeda ka carootay dowladda xabashada etoobiya bayaan ka soo baxa wasaaradda arrimaha dibadda etoobiya ayaa looga hadlay arrinkaasi iyadoona dowladda etoobiya ay muujisay siday kaga xun tahay hadalka kasoo yeeray ridada ee muujinaya in hubkaasi uu gudaha etoobiya uga yimid murtadiinta madaxda ridada ee wasaaradda arrimaha dibadda etoobiya ku eedeysay inay ku dhiiradeen islamarkaana faafiyeen eedeymo aan sal iyo raad midna lahayn xilli hubkaasi ay ku sheegeen mid ka yimid etoobiya warkaasoo ay cambaareeyeen waxay etoobiya bayaankan ku muujisay in eedeymaha kasoo yaray kooxda ridada ay indhaha ka laabanayaan taa beddelkeedna waxay ugu baaqeen murtadiinta inay ka wada shaqeeyaan ka hortaga hubka fudfudud ee siyaabahan sharciga ahayn ugu faafaya geeska afrika waa sida warka u dhigeen warkan kasoo yaray dowladda etoobiya ee kusoo aadaya iyadoo toddobaaddii dhowr maalmood uun laga joogo markii shacabka degmada cabudwaq ay gacanta ku dhigeen hub leh noocyo kala duwan oo ay kooxda ridadu sheegtay inay yihiin kuwa uga yimid etoobiya oo ugu tala gashay waad mahadsan tahay xaaris maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee galgaduud ayaa dowlad diinia u soo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan deegaano hoostaga magaalada ceelbuur ee wilaayadaas faahfaahinta warbixintan waa kan marwaan maxamed muddo bil ka hor waxaa deegaanka makaraan oo ah deegaan hoostaga magaalada ceelbuur oo ah xarunta wilaayada islaamiga ah ee galgaduud safar ku tegay ducaad ka socda maktabka dacwada kuwaasoo halkaas u tegay si ay bulshada deegaanka ugu qabtaan dowlad diini ah maadaama ay u taagan yihiin faafinta diinta islaamka ah dowladan oo loogu magacdaray islaaxulmujtamac shacaarkeedunu ahaa ajiibu daaci allaah ayuu maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee galgaduud u qabtay in ka badan boqol iyo lixdan qof oo ka mid ah dadka muslimiinta ah ee ku dhaqan deegaanka makaraana dadkii ka faa'iidaystay dowladan ayaa isugu jiray rag iyo dumara waxayna dowladan socotay muddo hal bil ah iyadoona ay ku qaateen duruus kala duwan oo muhiim u ahaa munaasabadda lagu soo gebagabaynayo dowladani oo ka dhacday gudaha deegaanka waxaa ka hadlay qaar ka mid ah dadkii ka soo qaybgalay oo ay ka mid ahaayeen afhayeenka nuqabada wilaayada galgaduud nabadoon mascuud xasan casir iyo nabadoon cismaan sheikh dowladan waa hadda xidhanta maanta bacdigeenna qof walbaba inay duufka isku xirto waxna siyaasato kitaabkaas ilaahayna aan baranno garabna aan u naqanno asiga ayaa noo ballama biidni illaahi tacaala inaan kitaabka ilaahay garabkiisa naqanno oonan garab marin diyaar muna ilaahi subxaanahu wa tacaala ha idin dhowro
dowlada islaax mujtamac oo deegaanka makaraan waxaan dhihi karnaa inaan wax u haraba jiran ay gebigood dad diintooda baahi u qaba ay ahaayeen inay rabaan kana faa'iidaystaan waxaa loo baahan yahay in la labalaabo oo la dabcin juhdiyo dadaalaad bixiseen ammaantiinna culummadu waa soo gudbisay waxaan leenaha culummadii dadaalkaas bixisay oo juhdiga ku bixisay oo walaayada degmada leh oo culummada ducaadda helna ilaahay subxaana wa tacaala miisaankooda xasanaadka ha u saaro sidoo kale dadka ku dhaqan deegaanka makaraan ee ka faa'iidaystay dowladda ayaa la hadlay idaacadda islaamiga ah ee andalusa iyagoona ka warbixiyey dowladda loo qabtay iyo duruusta ay ku qaateen waxaa noo soo gebangoobay dowladii magaceed ahay islaaxulmujtamac shacaarkeedan yahay ajiibu daaci allah inkaa kadib waxaa ka faa'iidaystay ku dhowaad boqol iyo lixdan ruux isugu diro dumar iyo rag dowladda maanta inoo soo gebangoobooday kitaabada aan ku baranayna waxaa ka mid ah arbaciinu nawowi islaaxulmujtamac tafsiir ilaa juscamo tarbiyat lislaamiya
waxaa weeye waxaan leenahay daruustaas aad iyo aadan ugu faraxnay waxaan leenahay culummadaas intaas noo dadaalaysay waa ku faraxnay hanoo hanoo joogtayana lena hanoo laban laabaan ayagana waan u ducaynaynaa anunkuna ilahay waxaan ka rajana aan qaadanno haddaan nahay heer makalaan anigu waa xad fitaax ismaan cumar gaar ahaan makalaan oo dowrana loo dhigay walaayada islaamka inoogu timid war ilaahay subxana wataala ha barakeeyo warkorna allah u dhigo arkaanul islaam waxaa weeye shan waa tawxiidka waxaa laba ka ah salaada sekada iyo soomka iyo xajka arkaanu limaan an tamuna bilah allah inaad rumayso iyo malaaikati malaaigtiisa iyo kutubi kutubtiisa iyo rusuli rusushiisa wa bilyowmi alaakhira maalin dambe aakhiro wa tu'mina bilqadari khayri wa sharihi wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ayaa dardar gelisay dowraadka ay u qabanayso qaybaha kala duwan ee bulshada ah iyadoona horumar dhanka waxbarashada ah laga dareemayo guud ahaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada waad mahadsan tahay marwan macallimiinta madaarista qur-aanka kariimka ee deegaanka haraale ayaa ka faa'iidaystay dowlad diini ah oo uu qabtay maamulka islaamiga degmada boqaqable ee wilaayada islaamiga hiiraan cabdiqani maxamed ayaa warbixintan inoo haya dowladan oo loogu magac daray cabdulaahi ibnu mascuud shicaarkeeduna ahaa khayrukum man tacallama alqur'aana wa callamah ayuu maamulka islaamiga ah ee degmada buqa qable usoo gebagabeeyey macalimiinta dugsiyada qur-aanka ah ee deegaanka haraale dowlada oo socotay muddo toban cisho ah ayay macalimiintu ku qaateen duruus kala duwan oo waxbadan ay ka faa'iideen waxaana munaasabadii gebagabada dowlada oo ka dhacday masjidka jaamica ee deegaankaasi kasoo qaybgalay maamulka islaamiga ah ee degmada buqa qable iyo culimaa uddiin ugu horreyn sheekh cabdiweli cabdulaahi mudday oo munaasabada ka hadlay ayaa si weyn ula dardaarmay macalimiinta dugsiyada qur-aanka deegaanka haraaleh ee dowlada loo soo xiray waxbarashada dadka waaweyn faa'iido badan baa laga helay nebi maxamed markii qur-aankan lagu dejinayo afartan sanuu jiray rasuulka calayhi salaatu wasalaam weligii wax ma qorin waxna muusan akhrin nebiyul ummiyi ammaan bay u tahay nebiga calayhi salaatu wasalaam ummadda laga soo dhex saarana saasay ahayn weligoodna waxna ma qorin waxna ma akhrin huwa aladii bacaa fi lummiyiina rasuula alla waa allaha ka soo dhex saara kuwa hooyadood loo nisbeeyey rasuul wa huwa muxamedun calayhi salaatu wasalaam rasuulka shaqadiisu maxay ahayd yatluu calayhim aayaati aayaadka allabu ummadda ku dul akhrinahay sida hadda macallimiinta nudqiga looga saxayo oo loogu dul akhrinahayo ayagana ilmaha uga sii saxayaan waa habkii nebiga ummadda ugu dul akhrin jiray calayhi salaatu wasalaam qur-aanka saxaabigan hadda loogu magac daray cabdullahi ibni mascuud loo ogtihiin afartii saxaabi uu ka mid yaha nebigu uu yidhi ha laga qaato qur-aanka oo cilmigan qur-aanka aada u yaqiinay saas darteeda baa nebi maxamed shaqadiisiba ay ahayd yatluu calayhim aayaati hadda marka muddo dowladda soo socotay ee qur-aanka macallimiinta lagu dul akhrinahay ayagana waa gudbinahayaanoo macallimiin dugsi weeyo cilmigii bay sii faafinahayaan ugu dambeyn qaar ka mid a macalimiinta oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in wax badan ay ka faa'iideen dowladda iyagoo maamulka ka codsaday in loo soo celceliyo dowraadka ceenkaan ah maantana aynoo soo gabagabowday dowladaas tuulada haraale oo hoos tagta buqa qable waxyaabaha aan baranayna kutubahiin baranayna kutubaha towxiidka ayay ahaayeen waxaa ka mid ahay shuruudu laa ilaaha illa allahu shardiyaalka ay leedahay marka hore in cilmi loo lahaado nefyan iyo ihbaat inay leedahay oo wax diidaya laa ilaah ay wax diidaysa ila allahuna wax ay sugaysa inaad yaqiinsan tahay ikhlaas baraxla inaad haddiis ilaahay ku diido la timaadid inaad rumaysa kelmaddaas laa ilaaha ila allahu wax badan oo ayaan ka faa'iidnay waxaanan ka codsannay walaayada in ay noo soo celceliyaan dowlada siiba maalinta jumcada iyo maalinta khamiista inta kale dugsiye ayaan joognaa in wax nala bara ayaan haddiis ilahay ku diidan diyaar u nahay diinta alla aan xabaarna annagaa culimmadii annagaa dadkii dhaxalkii nabiga la haray intaas ayaan haddiis ilaaha ku diidan aan kala harnay walaayada waana ka codsannay wayna naga aqbaleen aniga waxaan nahay ardaydii dowladda ay u socotay tobanka maalmood ee deegaanka haraala oo hoostaga degmada buqa qable jasaakum allahu khayran shiiqii na akhrinayay khayr allah siiyo waxaanna u baahannahay inaan nooga soo celcelinay mar kasta aan jamco kastan imaadna u baahannahay ilmahan iyo bulshadeedu si fiican inaan u sii faa'iideyna diyaara u nahay waxaan ahnay macallimiinta oo dowladda u socotay haraala toban maalmood marka alxamdulilah ilaah baa ku mahadsan waxaan meesha kula qaadanay in mataqaana wax faa'iidaysanna alxamdulilah ardaydii iyo bulshooyinkii meelihii alxamdulilaahi loo badnaay loo istaaga qur-aankaas la faafiyo dowladan waxa ay qayb ka noqonaysaa horumarka dacwo ee si bulaalaya ah ee ka jira magaalada buqa qable waad mahadsan tahay cabdiqani munaasabad ay nabadoon ku caleema saaratay mid ka mid a beelaha dega wilaayada islaamiga ee gadow ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayadaas yaasir maxamed ayaa warbixintan inoo haya munaasabadani oo ahayd mid heerkeedu sarreeyey ayaa waxaa nabadoon cusub ku dooranaysay beesha habar ciise oo ka mid ah beelaha degaha wilaayadii islaamiga ah ee gado inta aysan munaasabadu dhicin odayaasha dhaqanka beesha habar ciise ayaa qaatay dowro socotay muddo toban maalmood ah iyo kulamo gaargaar ah oo ay beeshu ku xalinaysay khilaafaad beesha ka dhex jiray munaasabadani ayaana waxay beesha habar ciise ku dooratay nabadoonkeeda cusub nabadoon cumar shiidow cabdile jaamac ugu horreyntii waxaa halkaasi ka hadlay guddoomiyaha golaha dhaqanka wilaayadii islaamiga ah ee gadow naqiib ibraahim maxamed cigaal
beesha habar ciise nabadoonka ay noo keento cusba oo ay tiri maaragtay naqiibkan beeshana ha hago shareecada islaamka ha ku dhaqo muqabada gobolka ha la qayb qaato annaguna waa idinla qaadanay golaha dhaqanka ee gobolka geda afkooda anoo ku hadlahayo nabadoon cumar shiido waa qaadanay waa soo dhowaynaynaa insha allaahu raxmaan waa g- waa garab taaganna naf iyo maalba waa garab taaganna insha allahu muqabada qaar baa macaskaraad ka soo baxay oo hadda maaragtay lix bilood oo macaskaraada loo soo xiray qaar baa hadda baxahayo oo galahayo qaar baa waxaa weeye tababaro gudaha ku soo qaatay qaar baa dagaalla hadda gobolka dhexiisa socda ka qayb galay wada kumboosh weeye waa idinla qaadanay waa idinla dooranay waxaan leenahay beesha habar ciise ilaahi subxaana watacaala ha idin barakeeye nabadoonka aad doorateen wax badan buu idinkaga baahan yahay waa qof bini aadan eh hadduu qaldami karaa malaa'ig maaha waa qaldami karaa hadduu qaldamona sidee wuxuu idinkaga baahan yahay intaasi kadib waxaa halkaasi ka hadlay odayaasha dhaqanka beesha habar ciise iyagoona sheegay inay la shaqayn doonaan nabadoonkooda cusub waxaan doorannay nabadoon cumar shiidow cabdille jaamac ilaahay waxaan ka baryaynaa si sharaf badan kii xilkiisa u guta in ilaahay ka- kii xarakada iyo haddii allayn nahay qabiilka loo doortay kii isku xiro in alla ka dhigaan ilaahay ka baryaynaa kii muslimiinta u shaqeeyaan ilaahay ka baryaynaa allaha in barakeeyo beesha habar ciise haddaan nahay oo la doortay oo cumar shiidow cabdille weeye isagana inuu diinta islaam qabiilka ku dhaqo baan u doorannay ugu dambeyntii waxaa halkaasi ka hadlay nabadoonka cusub ee ay dooratay beesha habar ciise nabadoon cumar shiidow cabdile jaamac isagoona odayaasha dhaqanka beesha habar ciise ka codsaday inay ku garab istaagaan sida uu beesha ugu hogaamin lahaa ku dhaqanka shareecada islaamka walaalkii sheekh maxamed oo hortay soo hayay hawshan ilaahay ajir iyo xasanaad ha ka siiya miisaankiisa akhlaalaha ugu kabo in badan soo shaqeeyey aan raggii la soo shaqaynayay ka mid ahaa si sharaf badanna u soo shaqeeyey dhib badanna la soo maray oo si sharaf badan haddana een, iigu wareejiyeyna isaguna wuu mahadsan yahay oo si sharaf badan buu u mahadsan yahay ilaahay ajir iyo xasanaad ha ka siiyo xil baa la ii magacaabay culays baan dareemahayaa culayska horta marka koowaad ilaahay baan u tala saaranhay waxaan idiin sheegayaa xilkaas la ii magacaabay waa u wada magacaaban qabiilkaa u magacaaban waa xil qabiilku wada qaadanhayo oonan keligay meelna ka keeni karin caqli ahaan meel ogama keeni karo een, aqoon ahaan meel ogama keeni karo doorashadaas aadi doorateen ood meeshay soo taagteen xikmad iyo caqli fara badan anigu ooma lihiye inaad ila wadaan ood ila daadahaysaan intaasaan meel ku geyn beesha habar ciise waxay ku ballanqaaday oo bayaanka ka mid xarakada inay garab istaagto mujaahidiinta inay wax ku yeelato maalkeeda inay ku bixiso nafteeda inay ku bixiyaan ayadana qoladaa ku tashatay oo go'aamadaas gaartay oo bayaankanagii bay ku caddaa qabaa'ilka soomaaliyeed ee dega wilaayaadka islaamiga ayaa alaaba doorta hoggaan suuban oo ku hogaamiya ku dhaqanka shareecada islaamka waad mahadsan tahay yaasir ugu dambayn waxaad ku soo dhowaataan warbixin ku aadan horumarka ay ku tallaabsadeen dadka ku dhaqan deegaano hoostaga degmada jilib ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe cusmaan axmed duubow ayaa warbixintan qalinka u qaata cusmaan
sida uu allaha qur-aanka kariimka ku xusay marka uu allaha dadka dejiyo dhulka waxaa la amray inay la yimaadaan ogidda salaadaha qaadidda iyo bixinta sakada faridda wanaagga iyo reebidda xumaha intaas iyo wax la mid ah oo wanaag ah marka ay la yimaadaan waxaa la dhaxal siiya arrimo wanaagsan oo allaha agtiisa laga jecel yahay markii uu allah mujaahidiintu makaniyey inay maamulaan qeybo badan oo ka mid ah dhulka soomaaliya waxa ay meesha ka saareen dhibaatooyinkii faraha badnaa ee muddada dheer dadka soo daashaday sida isdilkii bareerka ahaa ee aan bulshada loo kala soocin dhicii indhala-aantahaa iyo isu awoodseegashadii meesha ka saartay qayimkii islaamka dadka ku hoos nool maamulada islaamiga ah oo qaarkood wax ka badan shan iyo toban sano nasiibka u helay maamulka kitaabka allah waxa ay u horumareen dhinac kasta mii iyo magaalo dhowaan safar shaqo ayaan ku tagay deegaano ka tirsan wilaayadii islaamiga ah ee jubbada dhexe meelaha aan safarka ku mariyey waxa ay u badnaayeen miiga waxaan la sheekaystay qaar badan oo ka mid a dadka xoolodhaqatada waxaan fursad u helay inaan waqhti la qaato inkastoo meelaha qaar ay safarka iigu wehelinayeen mas-uuliyiin ka tirsan wilaayadii islaamiga ah ee jubbada dhexe qaar ka mid a dadka ku nool deegaanada bari ee degmada jilib ayaa iiga waramaya barwaaqada ay haystaan taasi oo marka ay kaaga sheekaynayaan ay tahay mid ka muuqata guud ahaanba deegaanka deegaanka aan joogno amnigiisa iyo wixiisa iyo nabadgelyadiisa bad iyo baxar iyo duur inuu ilaahey ahay nabad ka dhigay wilaayada islaamka ah oo iyada gacanta ay ku hayso oo amnigaas ay ka sugtay oo tuug aan lagu arkaynin oo yaa shayaadiin aan lagu arkaynin oo gaal aan lagu arkaynin waa baadiyaha dhulka neecaawa leh dooga ah aad barwaaqada taalla cadka iyo caanahaba yaalliin baad iyo biyo yaalliin meel allaal meeshii aad rabta iska seexo karto aan lagu jeebsiibayn aan lagu dilayn aan lagu xadayn oo cabsi ba ay jirin ilaaha ku mahadsan intii aan ku jiray u kuurgalidda xaaladaha wanaagsan ee deegaanada nasiibka u helay ku dhaqanka shareecada allaah waxaa dhinaca kale ay dadku ahaayeen kuwa aada u jecel mujaahidiinta kuna martiqaadaya wax kasta oo ka mid ah xoolahooda suldaan shuceeb waxa uu ka mid ahaa dadkii aan ku booqday deegaanka uu suldaanka ka yahay xilligu waa xagaa waxaa da-aya roob aan badneen martiqaadkana waxa uu ahaa nicmooleyda la dhaqdo qeybaheeda kala duwan deegaanku waa galka waa cirifka wilaayada dhinaca badda waa alxamdulilah ilaahay nimcadiis iyo amniga shareecada islaamka dhiigga mujaahidiinta ayaan hoos fadhinaa geedka aan hoos fadhinaa geed garsa waxa kuu muuqdan waa kurbun kurbun waxaa waye kurtii iyo bunkii macan awa bunkia ku jira haa waxa kaloo noo muuqda waa daango waxaan waxay waa cambuulo hilibka hilib geel wa wuxuu isugu jira baarkii hilib yaroo day isarka arki lahayn maanta nimcada aanu kor fadhina waxaan haysanno iyo nabadan iyo amnigan ogowna hadda ciyaar maahan iyo waa dhiigga mujaahidiinta harka shareecada islaamka waaye sheekh cali darwiish oo isagana aanu isku aragnay meelaha qaarintii aan safarka ku jiray ayaan ka wareystay nimcada ka jirta deegaanada soo dhoweynta iyo martisoorka ay dhaqanka u leeyihiin dadka soomaalida waxaynu hor yaalanno waad aragtaa dee nicmada ilaahay nagu galladaystay subxaana wa tacaala oo maanta lacag aanan ka bixinayno shacbigeenna muslimiinta ahaa khaasatan beesha maanta aan la joogna walaalaheen reer sheekhaal ay inoo diyaariyeen saaka markaa nimid aroortii hore waxaa nalagu soo dhoweeyey hilib idaad iyo caano geel iyo shaah ayaa nalagu soo dhoweeyey haddana waad aragtaa alxamdulillah waxaynu hor yaalla cambuuladii kurtii dee bunka ku jiray hilibkii geeloo dee waa kana beerkii iyo kuruskii iyo wixii isugu jira dhuldhulihii way kan dhuldhulaa la yidhaha reeraheenna waa aragtaa doogga iyo xagaarka nicmada ilaahi subxaana wa tacaala uu dhigay xilli waxaa la joogaa xagaay ah qabowyaan joognaa neecawdii badda ka soo kacaysa inugu dhacayso xeebtiiya inoo dhow dadka soomaaliyeed cismaanow waa dad goba waa dad ahlusharafa waa dad jecel martida waa dad martiqaadka ku wanaagsan meelaha qaar waxaa ka jira deegaano yaryar oo ay dadku soo badeeco raadsadaan waxaana sidoo kale deegaanadaasi lagu arkayaa ciidamada mujaahidiinta gaar ahaan xisbada mid ka mid a dadka deegaanka ayaa iiga warramay haddii uu yimaado isku dhacyo dhexdooda ah qaabka loo xalliyo tuugiyi waxaas maya amnigaa wax dhibaatee ma qabna annaga saa rabnaa u seexanaa saa rabnaa u hurudnaa xoolihii iska baxaan muddayda iska maqdaan waa iska helnaa annaga maya waagii hore waagii hogaami kooxeedka waa laisku deli jiri waagii dowladda ay jiri jirta waa laisku deli jiri waa laisxadi jiri hadda maya kitaabka ilaahay sii loo helo waa aad iyo aad ay ilaahay noogu gargaaray meel walba calankii kitaabka ilaahay noo yaala labada isdhaad may tegay dhiba kamaba jira meesha wixii laisdili jiri iyo adeer anaa ku dili doo anaa kaa nimar nimarka ka xaarta ee iili jirta waxaas ilaahan tanasuulkaas ilaahana siiyey intii aan ku guda jiray diyaarinta warbixintan ayaan sidoo kale booqday deegaanada kale ee webiga jiinkiisa ah kuwaasoo xilligan ku naaloonaya dalagga noocyadiisa kala duwan maamulada wilaayaadka islaamiga ah ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dhankooda wada kulamo wadatashi ah oo kor lagu qaadayo hanaanka maamul ee ka jira waddanka waxaan tagay deegaan kaabiga ku haya webiga jubba halkaasoo ay ku shirayeen mid ka mid ah qabaa'ilada iyo mas-uuliyiinta wilaayada waaliga ayaan weydiiyey safarkiisa ku aadan kulamada qabaa'ilada iyo waxyaabaha ay daaran yihiin maalin dhaweyta si aad og tahay waxaan joognay dhanka baryaha xeebta ayaan jirnay oo degmada jilib barigeeda ah xeebta waad garanaysaa dhul waxaan joognay aada u qurux badan oo deexa dhanka kaleetana xoolihii aad arkaysa barwaaqada ee nimcada ka jirta bifadlillahi waraxmatii maantana waad aragtaa hadda meesha aan joogno waa dhankii kale dhulbeereedka ahaayo webiga uu maraya webigii jubba yaan hadda dul fadhinaa waad arkaysaa waxaan hoos joogno waa geedihii cambaha webiga dhankiisa kale wax ka muuqda saa uga hareereysa waa geedaha cambaha geed miroodyo kaleoo noocyo kala duwanah ku yaala sida qumbaha iyo liindhanaanta iyo geedo kaleoo lamida dhanka kale dhulka waxa ku beeran waa aragtaa zarca faraha badan ee ku beeran dhulka waa dhulbeereed dalag fara badan oo kale nooc ayaa ka soo baxa dadka hadda aan la joognana waa dad beeraley oo dhulka wax ka soo saarta xagga haddaan caano ku cabaynay oon hilib geel iyo mataqaana kurus maanta bifadlillahi waraxmati waad aragtaayo kalluun iyo meesha yaalla qumbihiyaa yaalla cambihiyaa yaalla marka taana waa loo baahanya hilibka iyo cadka iyo caanaha qudaartan iyo kalluunkan iyo nicmadan kalena waa loo baahaya labada waa isku haystaan reer jubbada dhexe haddaan nahay marka ay tahay in waddanka uu martigelinayo dagaallo malxamad ah iyo duulaanno caalami ah oo ay taariikhdu diiwaangelisay dhanka kale mujaahidiinta ayaa ku dadaalaya dhisidda maamullo islaami ah oo sal adag leh kuna hirinaya hirgelinta khilaafo islaami ah oo ka talisa guud ahaanba bariga afrika taasoo oo gowol xaaristeedu ay ka muuqanayaan wilaayaadka islaamiga ah maxkamaduhuna ay ugu soo cadaalad raadsanayaan dad ugu yimid meelo fogfog oo qaarkood ka baxsan soomaaliya
aad baad u mahadsan tahay cusmaan warkii subaxnimana saaka waa naga intaa